لننطلق إلى العلا إلى العلا لنأتي دوما أولا أولا لننطلق لننطلق
لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا نخوض العلوم نقتدي بها مشاعرنا لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرنا نخوض العلوم نقتدي بها مشاعرنا فالكون شاءه الإله أن يكون معملا والمرء طول عمره مع سيفي أملا والمرء طول عمره مع شيء asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaani araxiim dhegaystayaal waa khamiis taariikhda hijiriyadan ay ku aadan tahay lix-iyo tobanka bisha sagaalaad ee ramadaan meel kastoo aad naga dhegaysanaysaan ku soo dhowaada barnaamijkii tartan aqooneedka idaacadda islaamiga andalus oo xilyadan oo kale aad inooga barateen caawa barnaamijka waxaa ku tartami doona insha allahu tacaalaa shanta majmuuco ee ku jira guruubkaba oo aan filayo inay soo diyaargaroobeen waxaana sannadkan kun afar boqol toddoba-iyo afartankii jiri tartanka idaacadda andalus oo dhex maraya koow iyo toban majmuuco oo ka kala socda wilaayaadka islaamiga dalka kuwaas oo kale ah banaadir shabeellada hoose shabeellada dhexe jubbada hoose jubbada dhexe gedo baay bakool hiiraan galgaduud iyo wilaayada islaamiga ee mudug waxaana sannadkan barnaamijka diyaarintiisa iska kaashaday makaatiibta dacwada iyo tacliinta halka andalusna ay tabinayso waxaadna si toosa nooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha idaacadaha islaamiga andalus iyo alfurqaan ee wilaayaadka islaamiga ah iyo barteena life streamka oo dalka iyo dibaddiisaaad naga maqli kartaan waa mar kale iyo tartan aqooneedka idaacadda islaamiga andalus
لننطلق لننطلق linanطalq ila alcula ملفلفا في بقايا ثوبه الهرم ملفلفا في بقايا ثوبه الهرم سألت هيكله العظمي فانبجسات wargelin muhiim ah idaacadda islaamiga andalus waxay ku wargelinaysaa dhammaan dhegaystayaasha ku kala sugan wilaayaadka islaamiga ah in maanta salaadda casar kadib ay idaacaddu qabanayso barnaamijkii taakuleynta dadka abaartu ay ku habsatay waxaana nagala qaybgeli doona culimo ka socota guddiga gurmadka abaaraha dadweynahan qadka teleefoonka ayaa loo furi doonaa insha allah haddaba qof kasta oo muslim ah oo dareen bini'aadanimo uu ku jiro waxaa laga codsanayaa in gurmad uu kaga qayb galo wixii tabartiisa ah islamarkaana uu la soo xidhiidho culimmada barnaamijka ka qaybgelaysa ballanteennu waa maanta salaada casir kadib iyo barnaamijka ugurmashada walaalaheenna abaartu ay dilootay yaan loo kala harin insha allah
برؤيتي هيكلا أمسى بلا حلم برؤيتي هيكلا أمسى بلا حلم لم يسرجوا في دجى بؤسي مشاعلا
لننطلق إلى العلا إلى العلا لنأتي دوما أولا أولا
لننطلق لننطلق linanطalq ila alcula lina'ti dowman awala linaطlb alculuuma naqtadi biha mashaacila waa hagaag dhegaystayaal caawa xamiiska ee mikrofoonka idaacadda islaamiga andalus ku tartami doona shanta majmuuco ee ku jira gruubkaba kuwaas oo matalaya wilaayaadka islaamiga banaadir baay jubbada dhexe shabeellada dhexe iyo wilaayada islaamiga ee hiiraan waxaan filayaa inay diyaargaroobeen dhammaan tartamayaasha caawa ka qaybgelaya barnaamijka ka hor aan soo dhoweeyo qadar wargelin ah iyo abu ibraahim bashiirow aad iyo aad aad mahadsan tahay inta aynaan barnaamijka gelin waxaan ogeysiinaynaa tartamayaasha iyo dhegaystayaasha labadaba in guddiga ay soo gaareen saddex baxdi oo ay soo qorteen saddex majmuuco oo kala duwan taasoo ay ku codsanayaan in su'aalo laga qalday dib loogu fiiriyo guddiga ayaana ka fadhiisan doona su'aalahaas wixii u soo baxa laba mid unbay noqon doontaa in ay helaan iyo in ay waayaan saddexdaas majmuuca waxaa kale yihiin hiiraan galgaduud iyo banaadir insha allahu tacaala wixii u soo baxa gudida dib ayaa kasoo sheegi doontaa insha allah aad buu mahadsan yahay abu ibraahim ayuu ahaa oo aan filayaa in tartamayaasha iyo dhegaystayaasha ay wada fahmeen saddexda majmuuco ee tartanka qaybtka ah ee baxdigooda soo dirsada insha allahu tacaala markan qaybaha majmuucaadka ayaan eegi doonaa ee caawa ka qaybgelaya barnaamijka tartan aqooneedka warqadda ugu horreysa aan soo qaban doono aan eegna insha allahu tacaala majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ah ee bay ayaa caawa barnaamijka lagu daafuri doonaa insha allah waa hagaag dhegeystayaal barnaamijka ayaan markan toos uguda gelayna insha allahu tacaala waxaa qadka toos ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee baay assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu soo dhowaada
barakaatu waa dhowna haya nambarada kow ilaa iyo shan majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee baay midka qabsada nambarka afaraad ee barnaamijka nambarka afaraad ee barnaamijka iyo majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee baay haya mucaad assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee baay sidee noo maqashaan wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu rufiican haye waxaad qabsateen lambarka afraad ee barnaamijka oo ay ku jiraan ilaa iyo laba su-aalood su-aasha idinkugu horreyso si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu horreysa waxay leedahay mataa ya'ti almudaaricu bilafdin waaxidin lijamci aldukuuri waalinaah mataa ya'ti almudaaricu bilafdin waaxidin lijamci aldukuuri waalinaah waan filayaa inaad garateen oo aad ka soo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee baay daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee baay daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee baay jawaabta tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee baay jawaabta tartamayaasha majmuucada Mhm. markale ku celiya أي قلب وضعه صدق بشوقي أي هم ينجلي عند شروقي أي حزن يتوارى يتلاشى يتولى عند إيماض البروق إنه القرآن يثرينا بهاء ويبث الروح في كل خفوق ينعش الأجواء يحيي كل قلب صادق للخير يحياه يتوقي إنه القرآن وحي وكفانا بهدى القرآن للعبد الغريق haddaba su-aashii koowaad ee caawa la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee baay jawaabta ay bixiyeen saxi qalad guddigan ku celina insha allahu tacaala iyo abuu ibraahim bismi illaahi araxmaan iraxiim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee baay oo ahay su-aashoodii koowaad kana imanaysay dhanka luqada carabiga waxaa la weydiiyey goorma ayuu mudaaricu lafdi waaxida uu ku yimaadaa oo hal lafdi oo keliya jamca dukuurka iyo inaadka jawaabta ay bixiyeen waa jawaab aan sax ahayn markanna waxaan eegi doonaa majmuucada labaad ee caawa ka qaybgelaysa barnaamijka tartan aqooneedka idaacadda andalus ee bisha barakeysan ee ramadaan waana majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee banaadir
لننطلق إلى العلا لنهدي دوما أولا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرا فينشروا معارفا لينشروا فضائلا وأظهروا تفوقا واشتهروا بين الملا سلوك كل من سار بجد وصلاة انظروا لنملة تتبع دوما ثقلا ثم انظروا لنحن waa hagaag dhegaystayaal markana waxaa qadka toos ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee banaadir assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhowaada waalaikum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu waa dhowna haye nambarada mid ka qabsada insha allah nambar laba qabsada
nambarka labaad ee barnaamijka iskana fogeeya aaladaad idaacadda ka dhegeysaneysaan insha allah tacaala si codkiina nadiif ah tartamayaasha iyo dhegeystayaasha iyo guddigaba ay ugu maqlaan insha allah mucaad majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee banaadir iyo nambarka labaad asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu majmuucada tartamayaasha ee wilaayada islaamiga banaadir sidee noo maqashaan waalaikum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu xaafidkalla fiican hayes waxaad qabsateen lambarka labaad ee barnaamijka waxaana ku xusan ilaa iyo laba su-aalood su-aasha idinkugu horreysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu horreysa waxay leedahay kam aqsaamu afcaali alquluubi min xaysu atacadii wa cadamih kam aqsaamu afcaali alquluubi min xaysu atacadii wa cadamih waan filayaa inaad garateen oo aad ka soo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee banaadir daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee banaadir daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee banaadir jawaabta tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee banaadir jawaabta
ilaa kismayn ilaa kismayn
aye
ilaa kismayn oo ku baahan ilaa kismayn
marka ugu dambeeya ku celiya
ilaa kismayn
haddaba su-aashii koowaad ee caawa la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee banaadir jawaabta ay bixiyeen saxi qalad guddigan ku celinaa insha allah tacaala iyo abuu ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee banaadir oo ahay su-aashoodii koowaad kana imanaysay dhanka luqada carabiga waxaa la weydiiyey aqsaamta afcaalulquluub marka laga hadlay dhinaca gudbidda iyo gudbid la-aanta jawaabta ay bixiyeen waa jawaab saxa sidaasi daraaddeed waxay ku guulaysteen toban darajo hambali ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee banaadir markana waxaan eegi doonnaa majmuucada saddexaad waana majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe
والمروق له عمري مع شيحنا أملا لننطلق لننطلق لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرا لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا waa hagaag dhegaystayaal qeybaha hore ee barnaamijka tartan aqooneedka ayaan ku guda jirnaa markanna waxaa qadka toos ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhowaada waalaikum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa dhownahay nambarada mid ka qabsada nambarka koowaad ee barnaamijka nambarka koowaad ee barnaamijka mucaad iyo majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe sidee noo maqashaan waalaikum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatuhu si wacan haye waxaad qabsateen lambarka koowaad ee barnaamijka waxaana ku xusan ilaa iyo laba su-aalood su-aasha caawa idinkugu horreysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu horreysa waxay leedahay shaacirun wulida fii leylati wafaati cumara wa kaana awsafa ashucaraa'i linnisaa'i faman huwa shaacirun wulida fii leylati wafaati cumara wa kaana awsafa ashucaraa'i linnisaa'i faman huwa waan filayaa inaad garateen oo aad ka soo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe jawaabta su-aasha jawaabteeda haddii na soo dhexin cumar ibn abi rabiica
mar kale ku celiya
waa cumar ibn abi rabiica
haddaba su-aashii koowaad ee caawa la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe jawaabta ay bixiyeen saxi qalad guddigan ku celinaya insha allahu tacaala iyo abuu ibraahiim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe oo ahay su-aashoodii koowaad kana imanaysay dhanka luuqadda carabiga waxaa la weydiiyey nin shaacira oo dhashay habeenkii uu dhintay cumar bin khadaab wuxuuna ahaa ninka ugu sifaynta fiican leh haweenka jawaabta ay bixiyeen waa jawaab saxa sidaasi daraaddeed waxay ku guulaysteen toban darajo hambali ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe markanna waxaan eegi doonnaa majmuucada afraad waana majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe
لننطلق لننطلق لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا نطلب العلوم نقتدي بها مشاعرا لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرا فالكون شاع waa hagaag dhegaystayaal markanna waxaa qadka toos ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu soo dhowaada waa tahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe nambarada midka qabsada lambarka shanaad nambarka shanaad ee barnaamijka iyo su-aalaha kuxusan mucaad majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe sidee noo maqashaan وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته في عن أيامكم مقلناه haye waxaad qabsateen lambarka shanaad ee barnaamijka waxaana ku xusan ilaa iyo laba su-aalood su-aasha caawa idinkugu horreysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu horreysa waxay leedahay kam qaacidatan sarfiyatan fii naxwi niltu wamaa hiya kam qaacidatan sarfiyatan fii naxwi niltu wamaa hiya waan filayaa inaad garateen oo aad ka soo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe jawaabta
jawaabta haddaan isku dayno waxaa waaye idaa qaacidada ah idaa taxaraka xarfu lcillati wa fatxa maa qablahu iltiqaa saakinayn naqlu lxaraka waana afar arbaca waay markal ku celiya
وافر نقل الحركة آه، آه، التقاء الساكنين قاعدة الحرف قاعدة الحرف في قلبي أي قلب ضمه الصدق بشوقي أي هم ينجلي عند شروقي أي حزن يتوارى يتلاشى يتولى عند إيماض البروق إنه القرآن يثرينا بهاء ويبث الروح في كل خفوق ينعش الأجواء يحيي كل قلب صادق للخير يحياه يتوقي إنه القرآن وحي وكفانا بهدى القرآن للعبد الغريق haddaba su-aashii koowaad ee caawa la weydiiyey majmuucada tartamayaashii wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe jawaabta ay bixiyeen saxi qalad guddigan ku celina insha allahu tacaala iyo abuu ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe oo ahay su-aashoodii koowaad kana imanaysay dhanka luqada waxaa la weydiiyey inta qaacide ee sarfiga ee ku jirta neelto jawaabta ay bixiyeen waa jawaab aan sax ahayn markana waxaan soo dhoweyn doonaa insha allahu tacaala majmuucada shanaad ee ugu dambeysa waana majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee hiiraan
لنأت دوما أولا فنملة ونحلة أقسمتا أن تعملا ألم يحل لنا بأن نكسب منها الحيلا هي إذا منهما تعلموا تكاملا ومنهما تعودوا تعاونا يا نبلا الشرق في علومها بالأمس غلت دولا والغرب منها اقتبست يوما أقلت زحلا هي إذا فجددوا حسن اقتداء بالأولى ثم امنحوا لمن رعى تفوقا كل الولا ثم امنحوا لمن رعى تفوقا كل الولا
لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نقتدي بما مشاعلا لنطلب العلوم نقتدي بما مشاعلا لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نقتدي بما مشاعلا لنطلب العلوم
waa hagaag dhegaystayaal weli barnaamijka ayaad dhegaysanaysaan tartan aqooneedka idaacadda islaamiga andalus oo caawa ay ku tartamayaan shanta majmuuco ee ku jira gruubkaba markan waxaa toosa ku jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee hiiraan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhowaada وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعدونا ayaa nambarka ugu dambeeya qabsada insha allah وقف waa nambarka saddexaad macaad iyo majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee hiiraan asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee hiiraan sidee noo maqashaan وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يوم أكسن iyo waxaad qabsateen lambarka ugu dambeeya ee barnaamijka oo ah nambarka saddexaad waxaana ku xusan ilaa iyo laba su-aalood su-aasha idinkugu horeysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu horeysa waxay leedahay mataa ya'ti almudaaricu bilafdin waaxidin lilwaaxidati almukhaatabati wa jamci alinaati almukhaatabati mataa ya'ti almudaaricu bilafdin waaxidin lilwaaxidati almukhaatabati wa jamci alinaati almukhaatabati waan filayaa inaad garateen oo aad ka soo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee hiiraan daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee hiiraan daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah
المعتن الآخر بالألف أو الياء بلفظ واحد بلفظ واحد للواحدة المخاطبة وجمع الإناث المخاطبات
mar kale ku celiya
يأتي المضارع من المعتل الآخر بالألف أو الياء بلفظ واحد للواحدة المخاطبة وجمع الإناث المخاطبات
haddaba su-aashii koowaad ee caawa la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee hiiraan jawaabtay bixiyeen saxi qalad guddigan ku celina insha allah tacaala iyo abuu ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee hiiraan oo ahay su-aashoodii koowaad kana imanaysay dhanka luuqadda carabiga waxaa la weydiiyey mudaaricu goorma ayuu ku yimaadaa lafti keliya qof marka lala hadlaayo hal gabara iyo marka lala hadlaayo jamac haween ah jawaabta ay bixiyeen waa jawaab saxa sidaasi daraaddeed waxay ku guulaysteen toban darajo hambari ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee hiiraan
فالكون شاءه الإله أن يكون معملا والمرء طول عمره مع شيحه أملا
ملفلفا في بقايا ثوبه الهرم ملفلفا في بقايا ثوبه الهرم سألت هيكله العظمي فانبجسات wargelin muhiim ah idaacadda islaamiga andalus waxay ku wargelinaysaa dhammaan dhegaystayaasha ku kala sugan wilaayaadka islaamiga ah in maanta salaadda casar kadib ay idaacaddu qabanayso barnaamijkii taakuleynta dadka abaartu ay ku habsatay waxaana nagala qaybgeli doona culimo ka socota guddiga gurmadka abaaraha dadweynahan qadka teleefoonka ayaa loo furi doonaa insha allah haddaba qof kasta oo muslimaha oo dareen bini'aadanimo uu ku jiro waxaa laga codsanayaa in gurmad uu kaga qayb galo wixii tabartiisa ah islamarkaana uu la soo xidhiidho culimmada barnaamijka ka qaybgelaysa ballanteennu waa maanta salaada casir kadib iyo barnaamijka ugurmashada walaalaheenna abaartu ay dilootay yaan loo kala harin insha allah
برؤيتي هيكلا أمسى بلا حلم برؤيتي هيكلا أمسى بلا حلم لم يسرجوا في دجى بؤسي مشاعلا
لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لننطلق لننطلق
لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا
لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعلا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعلا فالكون شاءه الإله أن يكون معملا waa hagaag dhegaystayaal qeybaha dhexe ee barnaamijka tartan aqooneedka andalus bisha barakeysan ee ramadaan ayaan isla soo gaarna oo sanadkan xagga diyaarintiisa iska kaashadeen makaatiibta dacwada iyo tacliinta waxaana ka qaybgelaya kow iyo toban majmuuco oo ka kala socda wilaayaadka islaamiga dalka kuwaas oo kala ah jubbada dhexe shabeellada dhexe hiiraan banaadir baay gedo jubbada hoose shabeellada hoose bakool mudug iyo wilaayada islaamiga ee galgaduud markana xubintii dhextaalka ayaan isla soo gaarnay caawa waxaan idiin soo xulin insha allahu tacaala kelmaddu hore u jeediyey ashahiid sheekh mukhtaar abu zubeer taqabalahullah أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد قال تعالى ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل ذل وصغار على من خالف أمري maalintii sabtida taariikhduna ay ahayd koob iyo labaatanka bisha sebtembar ee sanadka labada kun iyo saddex iyo toban kuna aadan toban beri kadib sanad guuradii labiyo tobnaad ee camaliyaadkii koob iyo tobankii sebtembar waxaa nairobi ka bilaabmay malxamad ka mida malaaximta taariikhda islaamka taasoo ay dhiigooda ku qoreen qaar ka mida mujaahidiinta naftood hurayaasha mujaahidiintaas oo ilaahay ku sharfay inay malxamadan badarta nairobi dhiigooda ku qoraan taariikhdana ay beddelaan dhiiggii muslimiinta mustadcafiintana u aaraan mujaahidiintaas oo ka dhiidhiyey duulaanka lagu qaaday dhulka muslimiinta iyo xasuuqa loo geystay dadkooda maatada ah mujaahidiintaas oo ay u cuntami weyday boobka lagu hayo khayraadka dalkooda ee ay u bahoobeen madaxda kenya iyo shirkadaha reer galbeedka ee fadhigood yahay nairobi mujaahidiintaas oo ka dagaalamay dulmiga lagu hayo walaalahooda muslimiinta ee xabsiyada saliibiyiinta iyo murtadiinta ceegaaga iyagoo gudbiyey fariin intay dulman yihiin walaalahayaga asradaa nabad ka dheer daalimiinta haysataa waxaan leenahay hanii'an lakum hadalkii rasuulka salawaatuullaahi wasalaamu calayh markii la weydiiyey ayu shuhadaa'i afdal qaal aladiina in yulqaw fi safi laa yalfituuna wujuuhahum xataa yuqtaluu ulaa'ika yanطaliquuna fi lgurafi alculaa min aljanna wayadxaku ilayhim rabbuhum waidaa daxika rabbuka ilaa cabdin fi dunya falaa xisaaba calayh rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh waxaa la weydiiyey shuhadada yaa u fadli badan wuxuu ku jawaabay kuwa marka ay cadowgooda la kulmaan aan gadaal daymoonaynin ilaa laga dilayo kuwaas wuxuu rasuulku sheegay salawaatuullaahi wasalaamu calayh inay geli doonaan dabaqyada sarsare ee jannada allena subxaanahu wa tacaala inuu u qoslayo haddii uu ilaahay subxaanahu wa tacaala addoon u qoslo intuu adduunyada joogana xisaabi korkiisa ma ahaanin mar kale rasuulku wuxuu yidhi salawaatuullaahi wasalaamu calayh afdalu ljihaadi man caqara jawaadah wa uhrii qadamuhu jihaad waxaa u fadli badan qofka faraskiisana baqnogooya dhiiggiisana la daadiyo hanii'an lakum waxaad cusboonaysiiseen hadafka jihaadka ee mujaahidiintu inuu yahay suulinta dawaaqiidda arlada iyo unusraynta mustadcafiinta iyo kadhiidhiga dulmiga waxaad sugteen dhiigga qofka muslimkaa qiimihiisa iyo sida ay mujaahidiintu uga taxadiraan dhiig muslim ah oo macsuum ah inay alla subxaana wa tacaala kula kulmaan niman yahow gantaalaha subkee gemaska dhiigeeyey niman yahow galkiiyo seefta yidhi geesu kala leexda niman yahow sidii awr gurgura caynku gu'i waayey niman yahow garbaha buuxsadee raray gardaadkooda niman yahow gudoodiga bartiyo galowla soo jeedka niman yahow habeenkii gudee guura bahaleeyey niman yahow gadiidkii socdee meel hadhgeli waayey niman yahow sariir lagu gamiyo gogalka dheeraaday niman yahow guryaha diiday iyo gaari lala seexdo niman yahow gasiinkii ka tegay goos wax lagu qaato guud curdama cirkoo gibil xidhoo dhibicis gaadhsiiyey niman yahow gudgudo soo curtiyo guuxu kari waayey gabadannada niman yahow dugsaday goro laga hoyday niman yahow gabboodkiiyo fadhiga geli nahin waayey niman yahow gumaystaha ku jaray gaadmo iyo weerar niman yahow sidii aarka guda gudka kaga booday niman yahow guddoonsaday inaan godobtu duugoobin niman yahow maguurtada xuska leh geliyey diiwaanka haddaydaan adduunyada gelgelin xillima guureene intaad gowracdeen iyo intii gooba lagu laayey garbaduub intaad ugu xidheen gararka liilaysan way galabsadeen ciilka ay golongaltiiceene gubniyada lasoo daadshay ee gaatan cararaya gurmad raaberaabe iyo col iyo guuto iyo guuto wixii gaasa soo degay wixii geeshis daba joogay ee tirada ay gaadhayaan ruuxna garan waaye laf galluuban mooyee haddaan goosan laga haynin diyaaraadka gawda hayiya galacda baaruudda dabaabaadka goobyaalaya gurada loo buuxshay galayaxa isdhaafiyo higtiyo guuxa iyo reenka hub wixii galaabaxay haddaan meela lagu gaadhin goocashiyo xanuun male wixii guud ahaan lumay malxamada badarta nairobi waxaa laga qaadanayaa duruus iyo cibar badan waxay astaan u tahay quwadda iimaanka iyo in wax hor istaagi kara aanay jirin qaala tacaala falam taqtuluuhum walaakina allaha qatalahum wmaa ramayta id ramayta walaakina allaha ramaa waliyubliya almu'miniina minhu balaa'an xasana ina allaha samiicun caliim dalikum ana allaha muuhinu kaydi alkaafiriin waxay dhakafaar ku ahayd madaxda kenya ee sida kafiirsi la'aanta wilaayaadka islaamiga ugu duulay waxay qisaas u ahayd reer galbeedka duulaanka kenya taageeray danaha shirkadahooda batroolkana dhiigga muslimiinta u daadinaya waxay tilmaan cad u tahay khaladka taariikhiga ee siyaasiyiinta dalka kenya ay galeen markii ay ku duuleen wilaayaadka islaamiga waxay soo ifbixisay taagdarrada ciidanka kenya qaybihiisa kala duwan boolis sirdoon militari taasoo ka muuqatay guuldarrada ay kala kulmeen howlgalka ay ku qaadeen dhismaha mujaahidiintu ay qabsadeen أشرقت نفسي بنور من فوق
ملفلفا في بقايا ثوبه الهرم ملفلفا في بقايا ثوبه الهرم سألت هيكله العظمي فانبجسات wargelin muhiim ah idaacadda islaamiga andalus waxay ku wargelinaysaa dhammaan dhegaystayaasha ku kala sugan wilaayaadka islaamiga ah in maanta salaadda casar kadib ay idaacaddu qabanayso barnaamijkii taakuleynta dadka abaartu ay ku habsatay waxaana nagala qaybgeli doona culimo ka socota guddiga gurmadka abaaraha dadweynahan qadka teleefoonka ayaa loo furi doonaa insha allah haddaba qof kasta oo muslimaha oo dareen bini'aadanimo uu ku jiro waxaa laga codsanayaa in gurmad uu kaga qayb galo wixii tabartiisa ah islamarkaana uu la soo xidhiidho culimmada barnaamijka ka qaybgelaysa ballanteennu waa maanta salaada casir kadib iyo barnaamijka ugurmashada walaalaheenna abaartu ay dilootay yaan loo kala harin insha allah
برؤيتي هيكلا أمسى بلا حلم برؤيتي هيكلا أمسى بلا حلم لم يسرجوا في دجى بؤسي مشاعلا
waa hagaag dhegaystayaal markan waxaan dib ugu laaban doonaa qeybihii majmuucaadka iyo su-aalaha ugu harsan insha allahu tacaala qaabkay u kala horeeyeen ayaan usoo gelin doonaa ugu horreyn waxaan soo dhoweyn doonaa majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee bay لننطلق لننطلق لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا
waa hagaag dhegaystayaal markan waxaa toos khadka ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee bay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhowaada mar kale calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu waa dhowna hay mucaad majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee bay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee baay mar kale sidee noo maqashaan si wanaagsan si wanaagsan haye su-aashiina labaad ahna su-aasha caawa idinkugu dambaysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu dambaysa waxay leedahay hunaaka imaamun min a'immati ashaaficiyati allafa kitaaban fi ana annahya yaqtadi alfasaada faman huwa wama smu kitaabih hunaaka imaamun min a'immati ashaaficiyati allafa kitaaban fi ana annahya yaqtadi alfasaada faman huwa wama smu kitaabih waan filayaa inaad garateen oo aad kasoo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee baay daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee baay daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah
waasi waxa waaye tacqiibu muraasi waaka magaciisa tacqiibu muraasi fi allallah yaqtadi ustaad nidaamka iskalena waxaa waaye isagana magaciisa saahudiin abu saciid khalid ibnu kaysaldi ibn cabdillahi addimashi alcalaay
mar kale ku celiya
kitaabka magaciisa tacqiibu muraadi fi ana allaha yaqtadi fasaad nidaamka iskalena magaciisa waxaa weeyaan salaaxudiin abu saciid khaliil ibnu kaysaldi ibn cabdillahi addimashi alcalaay
haddaba su-aashii labaad ee caawa la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee baay jawaabta ay bixiyeen saxi qalad guddigan ku celinaa insha allahu tacaala iyo abuu ibraahiim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee baay oo ahay su-aashoodii labaad kana imanaysay dhanka alfiqu wa usuuluhu waxaa la weydiiyey imaam ka mid a a'immada shaaficiyada oo kitaabka alifay in nahyigu uu keensanayo fasaad imaamkaas iyo kitaabka magaciisa jawaabta ay bixiyeen waa jawaab saxa sidaasi daraaddeed waxay ku guulaysteen toban darajo hambali ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee baay markanna waxaan eegi doonnaa insha allahu tacaala majmuucada labaad ee ka qaybgelaysa barnaamijka waana majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee banaadir نقتدي بها مشاعر نطلب العلوم
شاءه الإله أن يكون معملا المرء طول عمره مع سيحيا والمرء طول عمره مع شيحيى أملا لننطلق لننطلق لننطلق إلى العلا mar kale assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhowaada وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا دولة وسبحانه وتعالى ay macad majmucad tartamayaasha wilaayada islaamiga ee banaadir asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee banaadir sidee noo maqshaan وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ayo su-aashiina labaad ahna su-aasha caawa idinkugu dambaysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu dambaysa waxay leedahay limaada sumiya almujtahidu almutlaqu bilmustaqil limaada sumiya almujtahidu almutlaqu bilmustaqil waan filayaa inaad garateen oo aad kasoo jawaabcin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee banaadir daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee banaadir daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee banaadir jawaabta لأنه لأنه استقل بدراسة الأحكام الشرعية من الدلة العامة
mar kale ku celiya
لأنه استقل بدراسة الأحكام الشرعية من الدلة العامة
haddaba su-aashii labaad ee caawa la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee banaadir jawaabta ay bixiyeen saxi qalad guddigan ku celinaya insha allahu tacaala iyo abuu ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee banaadir oo ahay su-aashoodii labaad kana imanaysay dhanka alfiqu wa usuulu waxaa la weydiiyey maxaa loogu magacaabay mujtahidka mudlaqa ah mustaqil jawaabta ay bixiyeen waa jawaab saxa sidaasi daraaddeed waxay ku guulaysteen toban darajo hambali ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee banaadir markanna waxaan eegi doonnaa majmuucada saddexaad waana tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe
فالكون شاءه الإله أن يكون معملا والمرء طول عمره مع شيحيى أملا
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mar kale soo dhowaada وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعندنا هي aya mucaad majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe sidee noo maqashaan وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعندنا haye su-aashiina labaad ahna su-aasha caawa idinkugu dambaysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu dambaysa waxay leedahay kam axwaalu lmufti almuntasibi calaa xasabi maa dakarahu ibnu salaax maca dikrin waaxidin minhaa kam axwaalu lmufti almuntasibi calaa xasabi maa dakarahu ibnu salaax maca dikrin waaxidin minhaa waan filayaa inaad garateen oo aad kasoo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe jawaabta
jawaabta jawaabteeda haddaynu isku dayno afar weeye alxaalatu اlأولى an laa yakuna muqalidan biimaamihi fi madhabi wala fi dalilihi
markale ku celiya
afar xaaladood weeye xaaladda ugu horeyso an laa yakuna muqalidan biimaamihi wala fi dalilihi
markale ku celiya
Eh, afar xaaladood weeye xaaladda ugu horeyso waa an laa yakuuna muqalidan biimaamihi fi madhabi wala fi dalilihi haddaba su-aashii labaad ee caawa la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe jawaabta ay bixiyeen sax iyo qalad guddigaan ku celinaa insha allah tacaala iyo abuu ibraahiim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe oo ahay su-aashoodii labaad kana imanaysay dhanka alfiqu wa usuuluhu waxaa la weydiiyey inta xaaladood ee uu leeyahay muftiga almuntasibka ah sida uu sheegay ibnu salaax adigoo hal ka midana sheegaya jawaabta ay bixiyeen waa jawaab saxa sidaasi daraaddeed waxay ku guulaysteen toban darajo hambane ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe markanna waxaan eegi doonnaa majmuucada afraad waana majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe
فالكون شاءه الإله أن يكون معملا والمرء طول عمره مع شيحه أملا
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh mar kale soo dhowaada وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ودوله mucaad majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe iyo su-aashooda ugu dambeysa asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu majmuucada tartamayaasha wilaayada jubbada dhexe mar kale sidee noo maqashaan في فيعل haye su-aashiina labaad ahna su-aasha caawa idinkugu dambaysa si fiican dhagaha ugu fura su-aashiina caawa ugu dambaysa waxay leedahay kam madaahib اlusuuliyiina fi tacliili اlxukmi bicilalin mutacadidatin xasba maa jaa'a fi اlburhaan kam madaahib اlusuuliyiina fi tacliili اlxukmi bicilalin mutacadidatin xasba maa jaa'a fi اlburhaan waan filayaa inaad garateen oo aad ka soo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe jawaabta tartamayaasha majmuucada السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة وسدح الله مذهب إن شاء الله تعالى وسدح مذهب إن شاء الله تعالى
haddaba su-aashii labaad ee caawa la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe jawaabta ay bixiyeen saxi qalad guddigan ku celina insha allah tacaala iyo abuu ibraahiim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe oo ahay su-aashoodii labaad kana imanaysay dhanka alfiqu wa usuuluhu waxaa la weydiiyey madaahibta usuuliyiinta inta ay yihiin marka laga hadlayo xukunka in la ileeyo eelooyin kala duwan sida ku sugan filburhaan jawaabta ay bixiyeen waa jawaab saxa sidaasi daraaddeed waxay ku guulaysteen toban darajo hambali ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe markana waxaan soo dhoweyn doonaa majmuucada hiiraan oo ah majmuucada caawa ugu dambeysa tartanka
فالكون شاءه الإله أن يكون معملا والمرء طول عمره مع شيحه أملا
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh mar kale soo dhowaada wcalaykum asalaam waraxmat ullahi wabarakaatu waa dhowna ay mucaad majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee hiiraan asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee hiiraan mar kale sidee noo maqashaan wcalaykum asalaam waraxmat ullahi wabarakaatu fiican haye su-aashiina labaad ahna su-aasha caawa idinkugu dambayso si fiican dhagaha ugu fura su-aashiina caawa idinkugu dambayso waxay leedahay man huwa alimaamu ashaaficiyu aladii qaala canhu adahlawiyu laa aclamu axadan balaga rutbata alijtihaadi almustaqili gayrahu man huwa alimaamu ashaaficiyu aladii qaala canhu adahlawiyu laa aclamu axada balaga rutbata alijtihaadi almustaqili gayrahu waan filayaa inaad garateen oo aad ka soo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee hiiraan daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee hiiraan daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee hiiraan jawaabta tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee hiiraan jawaabta shamsudiin ibn cabdisalaam isudiin
Mar kale ku celiya.
isudiin ibn cabdisalaam abu isxaaq ashirazi abu isxaaq abu isxaaq abu isxaaq ashirazi markiina ugu dambeeya ku celiya
abu isxaaq
أي قلب ضمه صدق بشوقي أي هم ينجلي عند شروقي أي حزن يتوارى يتلاشى يتولى عند إيماض البروق إنه القرآن يثرينا بهاء haddaba su-aashii labaad uguna dambeysay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee hiiraan jawaabta ay bixiyeen saxi qalad guddigaan ku celinaa insha allahu tacaala iyo abu ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee hiiraan oo ahay su-aashoodii labaad kana imanaysay dhanka alfiqhu wa usuuluhu waxaa la weydiiyey imaamkii shaaficiga ahaa ee uu dahlawi uu ka yidhi laa aclamu axadan balaqa rutbata alijtihaadi almustaqili kayrahu jawaabta ay bixiyeen waa jawaab aan sax ahayn
هينشروا معارفا هينشروا فضائلا وأظهروا تفوقا واشتهروا بين الملا
ملفلفا في بقايا ثوبه الهرم ملفلفا في بقايا ثوبه الهرم سألت هيكله العظمي فانبجسات wargelin muhiim ah idaacadda islaamiga andalus waxay ku wargelinaysaa dhammaan dhegaystayaasha ku kala sugan wilaayaadka islaamiga ah in maanta salaadda casar kadib ay idaacaddu qabanayso barnaamijkii taakulaynta dadka abaartu ay ku habsatay waxaan nagala qaybgeli doona culimo ka socota guddiga gurmadka abaaraha dadweynahan qadka teleefoonka ayaa loo furi doonaa insha allah haddaba qof kasta oo muslim ah oo dareen bini'aadannimo uu ku jiro waxaa laga codsanayaa in gurmad uu kaga qayb galo wixii tabartiisa ah islamarkaana uu la soo xidhiidho culimmada barnaamijka ka qaybgelaysa ballanteennu waa maanta salaada casir kadib iyo barnaamijka ugurmashada walaalaheenna abaartu ay dilootay yaan loo kala harin insha allah
برؤيتي هيكلا أنسى بلا حلمي برؤيتي هيكلا أنسى بلا حلمي لم يسرجوا في دجى بؤسي مشاعر
waa hagaag dhegaystayaal guntii iyo gebagabadii barnaamijka ayaan isla soo gaarnay inta aan majmuucaadkii darajooyinka ay keensadaan soo gudbin waxaan soo dhoweynayaa abuu ibraahiim iyo abuu maxamed si ay noogu soo gudbiyaan insha allahu tacaala su-aalihii xagga tartamayaasha caawa ka soo noqday jawaabahooda jasaaka allahu khayran bashiir waa mahadsan tahay caawa su-aalaheennu waxay ahaayeen ilaa iyo toban su-aalood waxaa si saxa looga jawaabay toddoba su-aalood halka ay saddex su-aaloodna ay soo hareermareen majmuucaadkii la weydiiyey marka waxaa ii dhow abuu maxamed saddexda su-aalood si aan dhegaystayaasha iyo tartamayaasha jawaabaha saxda ugu sheegno abuu maxamed kusoo dhowow su-aasha koowaad waa xagga hiiraan a ka imanaysa intaan ugu dambeysay hadda imaamka shaaficiga bismillaah waxaa la weydiiyey hiiraan imaam ka mid a aimada shaaficiyada markii dambena gaaray heer darajada loo yaqaano al-ijtihaad almustaqiil warkaasna waxaa sheegay dahlawi jawaabta saxda waxaa weeyaan waa ibnu jariir atabari ibnu jariir atabari maadaama lagu qayday sheikhaas uu yidhi su-aasha markaas noqonaysaa bay baa kusoo xigta su-aashooda koowaad su-aasha koobaad bay waxaa la weydiiyey mudaarica ficilka ah mar waxaa jira hal lafdi ku imaanayo jamaca dhadig iyo lab labadaba labadaba waxaa marka sax ah idaa kaana muctala alaakhiri bilwaaw bilwaaw su-aasha ugu dambaysa ee ka imanaysa jubbada dhexe su-aashoodii koowaad juubada dhexe waxaa la weydiiyey meeqa qaacida oo sarfi ah meeqa qaacida oo sarfi ah ayaa ku jirta fii naxwi niltu weliba maxay yihiin tirada inay sheegaan baa la weydiiyey jawaabta saxda waxaa weeyaan saddex isha way sheegeen afaray sheegeen afaray ka dhigeen marka waxaa saxa horta waa saddex waaga alqalbu alnaqlu alxadfu waxay sheegeen iltiqaa'u saakiniin marka iltiqaa'u saakiniin qaacidadiisa halkan waa alxadfu waana saddex shay meesha waxaa yaalla sidaas ayaa saxa jasaaka allahu khayran waxaan filayaa in dhegaystayaasha iyo tartamayaashuba ay jawaabaha saxda ah meel ay ku qorteen aad bay umahadsan yihiin abuu ibraahiim iyo abuu maxamed oo su-aalahaas jawaabahooda inoo faahfaahinaya insha allahu tacaala markan waxaa garabkayga midig fadhiya walaalka mucaad si uu noogu soo gudbiyo majmuucaadka shanta ah ee caawa darajooyinka ay keensadeen haye mucaad aadaad umahadsan tahay walaalkaa caawa waa habeenka lixiyo tobanaad ee bisha ramadaan sanadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri tartankuna waa habeenkiisii afariyo tobanaad caawa waxaa miiska iyo mikrofoonka idaacadda islaamiga ku bartamay majmuucada shanta majmuuco ee ku wada jira majmuucada ba waxaana caawa barnaamijka lagu daafuray majmuucada bay majmuucada baay waxaa la weydiiyey ilaa iyo labadoodii su-aalood su-aashoodii ugu horreysay waa ay soo hareer martay su-aashoodii labaad ayay si saxa kaga jawaabeen waxayna ku heleen toban darajo majmuucada labaad waa banaadir su-aalihii la weydiiyey dhammaan si saxa ayay kaga jawaabeen waxayna ku heleen labaatan darajo majmuucada saddexaad waa majmuucada shabeellada dhexe waxaa la weydiiyey labadoodii su-aalood dhammaan su-aalihii la weydiiyey si saxa ayay kaga jawaabeen waxayna ku heleen labaatan darajo majmuucada afaraad waa majmuucada jubbada dhexe waxaa la weydiiyey labadoodii su-aalood su-aashoodii ugu horreysa waa ay soo hareer martay su-aashii labaad si sax ayay kaga jawaabeen waxayna ku heleen toban darajo majmuucada ugu dambeysa ee shanaad waa majmuucada hiiraan waxaa la weydiiyey labadoodii su-aalood su-aashoodii ugu horreysay si saxa ayay kaga jawaabeen su-aashoodii ugu dambeysana waa ay soo hareer martay sidaasina waxay ku heshay toban darajo majmuucaadka kale ah majmuucada banaadir iyo shabeellada dhexe caawa waxay la yimaadeen mid labaatan darajo halka majmuucada baay iyo majmuucada jubbada dhexe iyo hiiraanbah ay la yimaadeen min toban darajo waan filayaa tartamayaasha iyo dhegaystayaasha inay si gaara ula socdaan darajooyinkai ay haystaan majmuucaadka insha allahu tacaala qeybihii ugu dambeeyey tartanka ayaan markan kusii dhowaanayna insha allahu tacaala barnaamijka oo caawa ay ku tartamayeen shantaasi majmuuco habeen dambe insha allahu tacaala waxaa xigi doona lixda majmuuco ee ku jira gruubka alif iyadoo meelihii u dambeeyey tartankan aan isla soo gaarnay waxaa sanadkan kun afar boqol toddobiyo afartanka hijiri barnaamijkan diyaarintiisa iska kaashada makaatiibta dacwada iyo tacliinta halka idaacadda andalusun ay tabinayso waxaad sidoo kale toos nooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha idaacadaha islaamiga andalus iyo alfurqaan iyo barahaan internetka ku leenahay guud ahaanna barnaamijkii caawa inaga intaa assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
بالأمس غذت دولا والغرب منها اقتبست يوما أقلت زحلا إذا فجددوا حسن اقتداء بالأولى امنحوا لمن رعى تفوقا كل الولا ثم امنحوا لمن رعى تفوقا كل الولا
ملفلفا في بقايا ثوبه الهرمي ملفلفا في بقايا ثوبه الهرم سألت هيكله العظمي فانبجسات wargelin muhiim ah idaacadda islaamiga andalus waxay ku wargelinaysaa dhammaan dhegaystayaasha ku kala sugan wilaayaadka islaamiga ah in maanta salaadda casar kadib ay idaacaddu qabanayso barnaamijkii taakuleynta dadka abaartu ay ku habsatay waxaana nagala qaybgeli doona culimo ka socota guddiga gurmadka abaaraha dadweynahan qadka teleefoonka ayaa loo furi doonaa insha allah haddaba qof kasta oo muslim ah oo dareen bini'aadanimo uu ku jiro waxaa laga codsanayaa in gurmad uu kaga qayb galo wixii tabartiisa ah islamarkaana uu la soo xidhiidho culimmada barnaamijka ka qaybgelaysa ballanteennu waa maanta salaada casir kadib iyo barnaamijka ugurmashada walaalaheenna abaartu ay dilootay yaan loo kala harin insha allah
برؤيتي هيكلا أمسى بلا حلم برؤيتي هيكلا أمسى بلا حلم لم يسرجوا في دجاج